dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed uu meel fagaaraha ka sheegay in la dhisayo taalo lagu xasuustay geesiyadii naftooda kuwa ee buurta kaaramardha dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dhex maray soomaaliya iyo etoobiya waa siduu hadalka u dhigaye abiy axmed ayaa magaalada adhis ababa ee xarunta dalka ku daafuray buuggii labaad oo uu qoray uguna magacdaray jiilka isu tegey haddaba munaasabadii buugga lagu daafurayey ayuu ka sheegay dakhliga laga helo iibinta buuggaasi in deegaan walba wax loogu qabanayo deegaanka soomaalida waxaa lagu qabanaya ay tahay taallo lagu xusuusto taallo lagu xusuusto waxa uu ugu yeeray geesiyadii naftooda ku waayey buurta kaaramardha intii uu socday dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii in buurta kaaramardha laga dhisayo xilli uu guddoonsiinayay buuggaasi madaxda deegaanada dalka waxa uuna goobtaasi ku guddoonsiiyey madaxweynaha dowladagaalka soomaalida mustafa maxamed cumar nuqul ka mida buugga uu qoray ra-iisul wasaare abi axmed haddaba arrintaasi ayay bulshada deegaanka siyaabo kala duwan uga falceliyeen waxayna ahayd su'aal markaasi qabsatay baraha bulshada falcelinteeda haddaba madaxweynaha dowladagaalka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa markii u horreysay ka jawaabay arrintaasi xilli uu ka qaybgeliyey munaasabadda xuska tacadiyadii deegaanka ka dhacay oo lagu qabtay magaalada jigjiga waxa uuna goobtaasi fagaaraha ka sheegay madaxweyne mustafe mowqifkiisa ku aadan arrintaasi keentay hadalhaynta arrintaasi keentay hadalhaynta ee ah taallada la sheegay in laga dhisayo buurta kaaramardha ee loo dhisayo dadkii etoobiya uga dhintay dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxa uuna yidhi
taallo dad soomaaliyeed dheh dilaysana mana aanaan inaan isna daagalayn mana aanaan dhisin mana dhisayno mana aanaan hindisin sidii dacayaadku ahaay mana aanaan hindisin mana maaganin mana maaganin eeg hadii dhismihii la waayo haddii hindisihii la beeneeyo haddana waa la maagan yahay lama maagana waxaa la maagan yahay wiiga mudadoonka iyo soomaalinimada muujinayay in xoog kala saaro dhinaca dhinaca kale dadkii arrimaha gudina dad runtii dalkaaga taalada maahay way u islaadahay haddii loo tago laakiin markaa u arkeeyey fursad siyaasadeed oo la iskaga horkeeno mas-uuliyiinta oo deedna intaa hadalka lagula jawaabo jawaabta intay qaadan dana ku suur taga intaa kuwa danaynaya oo ku diidanayn inay muraadkooda helaan ayay ahaayeen madaxweyne mustafe ayaa sidoo kale goobta ka xusay in haddii taallooyin la dhisayo loo dhisayo dadkii deegaanka u dhashay islamarkaana soo halgamay ee sida ururadii gobonimadoonka ahaa waxaan aaminsanahay taallooyin haddii la dhisi waxaa loo dhisi doonaa waxa aynu xafladda maanta u qabsanay ee tacadiyaha dhacay ah kuway ku dhaceen ee kuwii sameeyey looma dhisay inaan taana idinka jaahil tiro halgamayaashii goboniyada salaf kuwii onalaf kuwii ka horreeyey nasrullah cid walba iyadoo miisaankeedii la siinayo inaynu samayno taallooyinka lagu xusi lahaa inaynu samayno ururkii veteranska dadka la yidhaha xaji cali oo kale oo ilaa iyo dagaalada qasna ka hor dhacay ee generation to generation usii dhiiba veterans ama kuwii dagaalada ka soo muxuu ahaa joogay la yidhahdo yaa kuwii inaan samaynaan u soconaaye inaan taariikhdii dib u leefno uma soconno dhanka kale madaxweynaha dowladagaalka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa goobta ka sheegay in lacagta ka soo xaroota buuggii madhamer ee uu qoray ra-iisul wasaare abiy axmed ee dhowaan loo qeybiyey madaxda deegaanada dalka oo nuqul ka mida uu soo gaaray magaalada jigjiga lacagta ka soo xarooto loo isticmaali doono goobaha lagu xanaaneeyo dhalinyarta deegaanka ee goobaha madadaalada dhalinta waa siduu hadalka u dhigay
lacagaha buuggii isaga ahaa ee maanta soo harqaaday waxaanu go-aansanay in lagu dhiso meelaha caruurta lagu xanaanayo danyarta oo magaalada jijiga ilahbuur qabdahar goday oo kale in afar goobood kulba lacagtu intay la ekaato waxaa la yidhaahdo youth sport centers oo ah meelo beero lagu ciyaaro noocyada kala duwan isboortiga lagu daawado danyarta ay kaga maarato meelaha xishadaha iyo waxay tegayso meelaha dabaashe oo ciyaarka lagu geyso oo lagu loo dabaalgeeyo cido badan u furan shacabka ay leeyihiin in lagu sameeyo go-aan maadaama la qaatay inaad ka qayb qaadata xafladda laftigeeda guntooda maadaama midka ka soo baxa wax bulshada dibgeeda uu yahay ayaan hadda ka caddaynaynaa maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga